gabayadii guba waxaa soo galay oo ku soo tiiray wiil la odhan jiray cilmi carab cabdi oo milbahanti ahaa cilmi carab cabdi wuxuu la hadlayaa zamaan bulxan wuxuuna la safan yahay calido aadan cilmi carab wuxuu yidhi hoyaano gabay waayaga raabka kuma hayn in dhaweyd dhawaaqaan ka hadhay miiladiisii ma hawalinin maankooyinkii ugu habboonaa reerku weliba goosuu jirtaan baayi hadalkii hayadka xalin baa hurdada xaasa kuu yidhiye qaar baa hadleeye haddaan miinka keli gad reelkaan ka maansoonayabaa loo hanwen yahay idahooda waa kaad baryahan ku horganaydeen dabadnimadu waa waxay raggari kuu induriyeen haddii aad haliyay wada tihiin hanad u hedhiisan nina ma heliyeen xoolahaad gacan ku haystaan reerka iyo raggaba adiga oo hodan ah oo buuxa qaraar weeye habaryeeni taghiil u dabaqaayo haddii aadan herinayn dagaal hidinna aada weydo halbantoo naftaa geeridii kala hawooseene waase lama huraan mayd inayd ka hor timaadaane hayuniyo anoo layga dhacay hala'aan maalaayey intuu halab karuur keedin karo dhalo ma haydeen anoo hilib ugaadhood ku nool kama hadhan tig idinkuna hallaa ugu dabteen hadiyadeedii hayuuniyo dayiin weeliyadu idinku haasay inaad hoos u wada koorastaan helow sabaabtii horweyntii la qaadiyo raggii haanka lagu gooyey haaskiyo waraabuhu raggu ka hirdhawla laabtay oo hanaqa ay wada sareen hebeelladii laayey haywa inaanay kaan hayn inaad waxu halaakayso aad hiirtay cali aadanku sidii ishayn waayey oo aad hantida ootateen helay qabaabtii ha yeeshee waxay kaa hayaan waad ku helaysaay in hafkiisii laga qaaday oo lagu hormaalayo oo hirinka yaro haysataan sidan u hoomaayey oo weliba loo fogan jiray lana halaagseeyey hawaardada in lagu soo dhistoo hawlna laga suuxay kaada maanso uma ayfuree kaadu waa habaw deryada adaan ribin raman haanta lagu saaray hadalba kuuma yaalloho maxaad gabay ka hoogaanin ayuu yidhi cilmi carab cabdina